habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada washington
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal waa sabti sideed iyo labaatanka bisha febraayo sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka iyo labaiyo labaatanka mitrban idaacadda fiidnimo waxaa idiin haya anigoo haruun macruuf iyo cabdiraxmaan fure
runtii waxaan rabaa dadka in lacagaha biilasha loo diro si foliumkiina u yaraado saasaan la isku afkartay lacagaha ilaa iyo wixii kun ka yar in la diro si dadkii mataqaana ay runtii biilashoodii iyo waxay u diri jireen u socoto laakiin lacaga waaweyn dhibaatadii leeda waxa weye lacagihii markaad qaado shan kun iyo lix kun todoba kun lacag waxay keenaysaa dhib ah runtii meel geysa ma leh halkaasina wuxuu ahaa cabdicasiis sugulla oo ka mid a madaxda shirkadaha xawaalada soomaalida maraykanka oo sheegay in si gaabsi ay dib ugu bilaabi doonaan adeegyada dirista lacagta goordhow ayaad dhegaysan doontaan qodobada kale aan idin hayna dhegaystayaal waxaa ka mid ah barnaamijkii martida makarafoonka barnaamijka xiisaha badan ee cawayska washington iyo weliba qodobo kale marka horese warkii dunida qarax xooggan ayaa goor dhoweyd laga soo sheegayaa inuu ka dhacay magaalada muqdisho wararka hordhaca ayaan ka helayna qaraxan ayaa sheegaya inuu ka dhacay agagaarka iskoyska albaraka ee degmada hodan ilaa hadda ma cadda in qaraxan uu sababay baabuur laga soo buuxiyo waxyaabaha qarxa iyo in qaraxa ay sababeen siyaabo kale oo loo qorsheeyey wixii faahfaahin ee kasoo kordha qaraxaasna goordhow ayaad dhegaysan doontaan kumanaan ka tirsan shacabka dalka kameruun ayaa maanta iskugu soo baxay bartamaha caasimada dalkaasi kuwaasoo kasoo horjeeda ururka boko haram islamarkaana muujinaya taageerada ay u hayaan ciidanka dowladda ee dagaalka kula jira dagaalyahanada ururka boko haram ciidanka kameruun ayaa ku biiray dagaalkay wadamada nigeria jaad iyo nijer kula jiraan ururka boko haram boqol iyo konton kun oo qof ayaa ku barakacay deegaanaday ku sugan yihiin ururka boko haram ee gudaha dalka nigeria halka laba boqol oo kun oo qofna lagu soo waramaya u qaxeen wadamada jaarka laa nigeria ururka boko haram ayaa weerarkii ugu dambeeyey uu qaado ku dilay dad ganacsato oo ku sugnaa suuq laga adeegto ku yaala tuulo ku taala gobolka borno
dowladda ukrain ayaa sheegtay in bariga dalkaasi ay weli ka jiraan islamarkaana ay ka imanayaan warar ku saabsan iska horimaadyo kale oo dheeraad oo dhaco kuwaasoo sababay dhimasho madaxweynaha dalka ukrain betro betrochenko ayaa isagu sheegay in kooxaha ruushka uu taageero ay weli ku xadgudbayaan heshiiskii xabad joojinta ee la gaaray bilowgii bishan afayeen oo hadlay ciidamada militariga dalka ukrain ayaa sheegay in saddex ka mid a askarta ciidamada la dilay sidoo kalena toddoba kale la dhaawacay kadib iska horimaadyo dhex maray kooxaha goonigoosatada ah iyo weliba ciidamada oo ka dhacay bariga ukrain madaxweynaha dalka ukrain ayaa isagu sheegay in ciidamadu ay diyaar u yihiin inay hubka culus dib ugu celiyaan jiidaha hore dagaalka haddii ay xasilooni darradu sii socoto mas-uuliyiinta xukuumadda ruushka ayaa hogaamiyaasha mucaaradka u ogolaaday in maalinta berita ay qabsadaan dibadbax ay ugu baroordiiqayaan hogaamiyihii mucaaradka ugu weynaa dalka ruushka oo shalay lagu toogtay bartamaha magaalada moscow hogaamiyihii la dilay ayaa la sheegay inuu horey taageerayaashiisa ugu booriyay inay sameeyaan dibadbax ay kaga soo horjeedaan dagaalka ka socda bariga dalka ukrain iyo maamulka madaxweyne valadimir putin hogaamiyihii mucaaradka dalka ruushka boris nemsof ayaa la dilay xilli uu ka gudbayey buundo ama bridj u dhow aqalka laga maamulo dalka ruushka ee kremlin iyadoo falkaasi ay geysteen kooxo watay gaari halkaasi marayey wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi ayaa xaqiijisay in hogaamiyahaasi lagu dhuftay afar xabadood madaxweynaha dalka ukrain betro poroshenko ayaa maanta cambaarayey dilkii hogaamiyahaasi
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda voice of america washington shirkadaha xawaaladaha soomaalida ee dalkan maraykanka ayaa sheegay inay si gaabis ah usii ambaqaadayaan adeegyada dirista lacagaha tan iyo inta xal laga gaarayo caqabadaha weli ka taagan bankiyada xire akoonnada shirkadaha xawilaadaha faahfaahinta adeegyadan gaabiska ah ee dib u bilaabanaya berito ayaan ka waraystay cabdicasiis suulle oo ka mid ah madaxda isbahaysiga shirkada xawaaladaha ee soomaalida kuna sugan gobolka minneabolis
ade bismillah siaad la socoto harun waa adeega wuu istaagay hadda muddo ilaa sagaal casha ah meelahaas ayuu ayay istaagtay laakiin berito oo axada ayaa la furi doonaa si kooban oo runtii limited ah maxaad ka wadaa si kooban baa loo furi doonaa ma bankiyadiibaa ogolaaday mise qaab kale oo farsamo ayaad kusii wadaysaan adeegyada xawilada waxaa ula jeeda arrintan horta banki banki ogolaaday ma jiro dad kale banki baa ogolaaday ma jirto wax iska bedel bangiyada ma jiraan hore waxaan u sheegnay dadka qaarkood bangiya yar bay haystaan qaarkoodna bangiya maba haystaan waxa laga yaaba inay koobaan yani shaqadii qabanayeen ama siyaabo kale waxu habaystaan laakiin wax iska bedelay male bangiyada meeshii halkii bay taagan tahay dhibaatadina weli way taagan tahay laakiin maadaama ay muddo xiraayeen dadkiina hadda waxyaaba emergency jiraan oo xagga bini-aadnimo dadka waxu baahan yahin wax loo diro lacaga khaasatan lacaga yararka ah ayay shaqadiisi kooban u bilaabeen waa gartay marka shirkadaha soomaalida ee adeegan ka shaqeeya lacagaha diristooda ayaa ogolaaday iyagu farsamo kasta ha isticmaalan oo lacagaha ku kala wareejiyaane inay dadweynaha lacagii ka qabtaan ha saas wey waxay macnaha iyagaa waxay leeyihiin association bay leeyihiin ay ku midoobaan ku midaysan yihiin ururada soomaalida ama lacagaha dira iyaga ayaa fadhiistay waxay arkeen situationkii sagaal cashar ka bacday markay xiraayeen waxay idhahaan wax kastoo aan quudi karno ama aan yarayno lacagihii ama kuwa bangiyada haysta waxay dirkan ha diraan si farsamo un horta hawshii ha socoto dhibaatadiina aan la aan raadino xalu raadino inagu hawshii wada intii la awoodi karo waa gartay marka dib u bilaabistan adeegyada xawlaadaha ee berito way soconaysaa waqti u go-an ma leh waxa way soconaysaa yani ilaa iyo muddada aan wadi karno sababto waxa way saa kuu sheegay bangiyada qaar waxay already soo sheegeen inay xiri doonaan bil iyo barmeelahaas qaarkood qaarkood waxaa laga yaabaa inay xoogaa wadaan in wax kale la helaa dhici kara xal inta la helayo inay socoto un baa hadda ku taga laakiin maaha waxaan runtii bangiya la furay ama wax isbedelay ama xal la helay maaha waa gartay marka yaa gacan idinka siinaya marka adeegyadan sida kooban aad usii wadaysaan yaa gacan idinka siinaya oo lacagaha idinkala wareejinaya sababtoo lacagaha waddanka ku qabataan waxa u baahantay inaad la gudbiyo masaan hore kugu sheegay waxaa jira bangiyo oo weli yayra oo qaarkood ay haystaan qaar qaarna mataqana intaan ku sheegay waxaa laga yaaba inay meelo badan xiraan isku soo koobaan magaalooyinka yararka ah waa bankiyo yaryar magaalooyinka waaweyn ay ka shaqeeyaan baa laga yaabaa sidaas darteed bangiyada yararka hore u jiray sida un bay loo isticmaali doonaa iyaga laftooda lama oga inta ay wadi karaan because haddii arrintii ay lacagihii bataan oo ay foliumkii ama xajmigii lacagta bato waxaa laga yaaba kuwa laftooda ina inay xiraan marka dhibtu way taagan tahay laakiin day by day macnaha maalin maalin baa lasii wadaya inta la wadi karo isla markaa dhinaca waxaa dhinac socda arrintii dowladda xaggeeda iyoan cambainkii iyo hawlihii aan wadno because xal runtii in loo raadiyo maaha hawshan hawl soconaysa maaha hadda waa temberin ahaan waay sababto waxaa dhici kara beri bangiyada kuwa la haysto dhan iyagu laftooda xiraan qaarkood already waxay noo soo direenba noticean kuu sheegay inay xirayaan bilaa soo socda waa gartay lacagaha aad dadka ka qabanaysaan cadad u qaydan miyaa jira ood leedihiin lacag intaa ka badan ma qabanayno miyaa jirta mise qofba wixii uu dirayo isagaa u madax banaan anagu runtii waxaan bolosi ahaan waxaa associationku qaada dadka in lacagaha biilasha a loo diro si foliumkiina u yaraado saasaan laisku afkartay lacagaha ilaa iyo wixii kun ka yar in la diro si dadkii mataqaana ay runtii biilashoodii iyo wax u diri jireen u socoto laakiin lacaga waaweyn dhibaatadii leeda waxa wey lacagihii markaad qaado shan kun iyo lix kun toddoba kun lacag waxay keenaysaa dhib ah runtii meelaad geysa male marka lacagtaas iyagoo dhan ururkao dhan way isku raaceen bolosi ahaan bay ka dhigteen waa gartay arrintan wareegan kale ee xiritaanka ama hakadka ku yimid adeegyada dirista lacagaha waxay ka dhalatay bankiga california marchant bank idinkiiya bankigaas ma idin kala dhammaatay ma xiray adeegyadii ma joojiyay bankigaasi mise weli raja ayaa la qabaa bankiga bankigaas waa xiritaan ku sheegay bishii saad ogeyd bishii february lixdeedi ayuu xiray sidii buu u xiran yahay wax rajaan runtii lagama qabo oo inuu soo noqdo si hadda intaan ognahay marka ilaa hadda saas xaalkiisu yahay wax iska bedel male aan ku siiya ugu dambeyn hadal guud ood jeedinayso arrintan ku saabsan dadka soomaalida aad u jeedinaysa hadduu jiro xawlaada waxaan runtii oran lahaa dadka soomaalida ah khaasatan dadka maraykan jooga in aan arrintan runtii aynu ka wada kacno waa arrin dhib taagan waayo waa waa noloshii dadkeena ay ilaa shan labaatan sano ay ku noolaayeen marka arrintan waxaan ka codsanaya dadka inay garab nagu siiyaan oo ay nala shaqeeyaan tan kale waxaan codsan lahaa runtii oo muhiima dowladda soomaaliyeed inay mataqaan iyaga laftooda dhinaca financialka iyo bangiyada iyo systemka xoog saaraan oo ay mataqaan arrintaa wax badan bayn dhinaca naga tagaysaa lafteedu halkaasi wuxuu ahaa cabdicasiis sugillo oo ka mid a madaxda isbahaysiga shirkadaha xawaalada soomaalida maraykanka oo haruun macruuf uga warramayey in shirkadaha xawaalada soomaalidu ee maraykanku ay si gaabsiya u bilaabi doonaan dirista lacagaha
dacwad oogaha maxkamadda caalamiga ee dembiyada i c c fatu bansuuda haweeneyda lagu magacaabo ayaa ugu baaqday hogaamiyaha fallaagada lords resistance army ee dalka uganda joseph coni inuu isdhiibo bansuuda waxay booqasho ku joogtaa dalka uganda waxayna la hadlaysaa dadka dhibanayaasha ah ee markhaatiga ka noqon kara dacwadda loo haysto dominic ogwin oo ka mid ahaa hogaamiyaasha elaare yaasiin ciise wardheere ayaa warbixinta noo soo diray ogaha maxkamadda i c c ee xarunteedu tahay deheeg fatu benzuda oo booqasho haatan ku joogta dalkaasi uganda ayaa la filayaa inay la kulanto qaar ka mida dadka markhaatiyaasha ah ee la sheegay in ay dacwad ku soo oogayaan dhaqdhaqaaqa lord resistant army gaar ahaana ninka la yidhaahdo dominica ogwen oo la sheegaya dacwaddiisu inay ka socoto maxkamadda i c c benzuda waxa ay la kulantay madax sare oo ka mida waddanka uganda waxaana ay sheegtay mr ogwen in uu ka mid ahaa madaxda ugu sarraysa jabhaddii la ohan jiray elaare taasi oo gaboodfallo fara badan ay ka geysatay waqooyiga iyo galbeedka waddankaasi uganda shantii sannadood ee lasoo dhaafayna la sheegayo in dacwado ay soconayeen shan maalmood ayaa la filayaa inay markhaatiyaal kala duwan inta ay joogto magaalada kambala iyo qaybo ka mida waddankaasi uganda bansuura ay kulamo kala yeelato mister ogweyn iyo weliba waxyaaba la sheegay ninkaasi markii uu ahaa qabqablaha dagaalka inuu geystay waxyaabaha lagu eedaynaya waxaa ka mid ah carruurta da'doodu ay yar tahay oo uu askarayn jiray gaboodfallo kale oo gabdhaha markaasi lagu xadgudbo iyo dad la sheegay markaasi la barakiciyey laga soo bilaabo bishii janawari ee sanadkan ayaa waxaa socday dacwado isaga ka dhana oo golaha markaasi daheeg ugu sarreeya xagga dacwaddu ay ururinayeen joseph coni oo isagu hogaaminayey jabhadda elaare ayaa isagana la sheegay in uu ka mid yahay dadka la doonaya inuu isi soo dhiibo isagoo horey u sheegay haddii uu helayo dacwad cadaalada isaga iyo ku-xigeenkiisuba inay markaasi diyaar u yihiin in ay soo hor fadhiistaan walow dhowr goor oo hore la sheegay in la soo dhiibo coni balse i c c ay sheegtay inay rumaysan tahay inuu weli baxsad ku jiro oo uu ka maadanayo dacwaddaasi maadaama gaboodfallo fara badan loo haysto mansuuda waxay sheegtay diiwaangelinta maxkamadda i c c in ka badan lixdan kun oo carruura in qaar la laayey qaarna la askareeyey kuwana la sheegay labaatankii sane ugu dambeeyey in dalka uganda ay dhibaatooyin kala duwan la kulmeen marka la eego curyaannimada iyo shaqola'aanta qaarkood ogweyn waxa uu ka mid yahay madaxda inta badan lagu sheego in uu weerarada meelaha halistaa geli jiray islamarkaana dadka la sheegay oo faruuryaha dhagaha iyo meelo kale oo xubnaha muhiimkaa ka jiri jiray gaar ahaana dadka iyagu markaasi ka maagaya in ay dagaalada elaare ay waddo ka qayb galaan sanadkii kii ayaa waqooyiga waddanka uganda la sheegay in dagaalkii ugu horreeyey ay ka bilaabeen elaare kuwaasi oo la sheegay inay ka soo jeedeen qabaa'ilka loo yaqaano ajoli oo ah qabiilka asal ahaan la dagaalamayey madaxweyne yoweri museveni markii uu xukunka imaanayey sanadkii kii dhaqdhaqaaqa elaare ayaa markii dambe la sheegayaa inay dib ugu wareegeen waddamo ay ka mid yihiin suudaan iyo meelo kaloo ka mid ah waqooyiga bari ee dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo iyo qaybo ka mid ah bartamaha iyo koonfurta waddanka loo yaqaano afrikada dhexe oo ay gaboodfalladaasi ku sii baahiyeen dhaqdhaqaaqa elaare ayaa waxaa iyaga iyo taageerayaashooduba ay geysteen colaad fara badan oo maxkamadda i c c ay raadinaysay waxaana haatan soo kordhaya ilaa iyo shan sarkaal oo sarsare oo ka mid ahaa dhaqdhaqaaqa elaare in la doonayo damaanadooda haatan inay saxiixdo benzuuda inta ay joogto dalka uganda oo lasoo qabto dacwado kuwaasi la mida ayaa horey loogu soo ogay madaxda waddanka kenya ee madaxweyne uhuru kenyatta iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa william ruto gaboodfalladii ka dhacay sanadkii oo ilaa kun qof la sheegayo doorashooyinkii lagu murmay dalka kenya inay ku dhinteen azuda inkastoo bishii nofembar ay sheegtay in dacwaddii laga laabtay madaxweyne uhuru kenyatta haddana waxay sheegtay mar kasta oo xaqiiqo isaga ka dhana ama soo kordhinaysa dacwadaha ka dhanka madaxweyne uhuru kenyatta dacwaddaasi dib loo bilaabi doono yaasiin sawir dheere v o a nairobi
waa tahay dhegaystayaal halkaad naga dhegaysanaysaana waa laanta afka soomaaliga v o a oo si tooseedii ka imanaysa magaalada washington haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka martida mikrafoonka oo uu markaas soo jeedinayo haaruun macruuf
bishii oktoobar ee sannadkii hore ayaa ciidamada puntland ay bilaabeen guluf milatari oo ka dhan ah ururka al-shabaab ee ka dagaalama buuralayda golis haddaba puntland ma ka gaadhay hadafkii milatari ay ka lahayd howlgalladan waa mawduuca barnaamijka martida mikrofoonka ee toddobaadkan waxaana marti igu ah jenaraal siciid maxamed xirsi taliyaha guud ee ciidamada puntland ugu horraynna waxa aan weydiiyey inay gaareen hadafkii ay ka lahaayeen howlgalladan bismillahi alxamdulilah wakan nastaciin calaa umuuri dunya wadiin sal allahu ala sayidina walaali wasaxbi wasalam wabacdu horta walaal marka horeeto waan ku salaamayaa dhammaana soomaaliya baan salaamayaa meel kasoo joogto dalka soomaaliyeed oo dhibta nacab oo islaamka ah oo meelo badan dhibaato loogu geysto runtii waan salaamaya in ilaahay kasoo tabixiyo dagaalkan kooxaha kan ama kooxdan dadku ay yidhaahdaan shabaab iyo alqaacida laakiin anigu waxaan leeyahay kooxdan waxaa la yidhaahdaa waa jin jinni wareeray weeye jinni wareeray ama dagaagay weeye in aan magaranaysaay erayayga waxa kan sidaa inay yihiin aan soo gaarsiiyo adduunka laga dhegeyso dagaalkan ma aha markii ugu horreysay uu ka dhaco puntland labadi kun iyo tobankii ayuu hadda ka hor ka dhacay oo muddo soconayay saddex bilooda si wanaagsana guul ayuu ku dhammaaday haddana ma rabaad ayuu soo laba kacliyay ilaa ayaamkii kadib hadda waxbaa kasoo korkordhayay waxbaa kasoo korkordhayay dhawaan ayaa kowdii oktoobar ciidamada qodobka sida puntland ayay guluf xoogan ku qaadeen magaalada galgala galgala marka waa magaalo kamid ah buuraha ku taalo weeye waa halka magaalo qura oo buuraha calmadow la yidhaahdo ama golis mountains la yidhaahdo oo dhaadheer oo ilaa etoobiya galo oo ilaa cawba kasoo bilowda ayay buurahaas meel kamida oo laamiga u jirta meel shan iyo labaatan kilomitr ah markii karin la joogo soddon toddoba iyo labaatan kilomitr ah ayay ku taalaay waa gartay marka magaalada magaalada maxay ku haysteen maxay ka sameeyeen waxba magaalada kuma haysan magaalo ahaan bay gabaad ka dhigtaan inay waktiyada roobka bay ka dhiganayeen iyo meelo yar bay ka deganaayeen inay khayraadkii dadku ku beertay iyagu timirtaa ka baxda oo cambihiibaa ka baxaya oo muuskiibaa ka baxaya oo qudaartii nooc walbaa ka baxaya oo waa meel hadii qof aan arkin aan looga sheekayn karin waxaasay ay ka dhiganayeen maciin ka dhiganayeen wayna ku gabanayeen oo magaaladu maadaama ay buura dhexda ku taalo oo ay meesha laga soo gala hal wado ay tahay ayay eriyadeeda ku gabanayeen markii ay faamaliya waxu yimaadana meelaha geesaha ay ka deganaan si rasmiya oo weyn uma ay deganayn magaalada marka maalintaa kowdii ayaa laga qabtay kowdii afar iyo tobankii adiga howlgalkii maxaanku rahda eriyada iyo agagaarkeeda ilaa maaragta intaas u dhow dhow ayaa laga safeeyey meelii lagu gagabanayay laakiin magaalada kowdii baa la qabtay octoobar si guulaha bayna ku dhamaata xaaladeedu halkaasu marka runtii kadibna ciidamadu degaano ayay ka samaysteen saano iyo howlgallo gaagaaban oo kale ayay ka fulin jireen marka dagaalkaasi kii keliya eed buuraha ka gasheen ma ahayn soo ma dagaalo kale ayaa jiro meelo kamid oo buurahaas aad ka gasheen ha dagaalo kale ayaa jira meelaha buurahan calmadow baa la yidhahdaa buurahan calmadow waa buuro fog oo markii boosaaso masalan laga soo leexdo dhanka karin ilaa in gaaraysa ilaa dee buurahan kanlaasfari korkooda ilaa etoobiya ilaa gaalo lagu galo iyo dhanka carigaabo ilaa etoobiya lagu galo buuri waa gudban yihiin marka area adigu gaarayso ilaa aan ka yarayn bay hadda ku fadhiyaan sanan danbe inta puntland gudaheeda dhul aada u weyn oo ilaa intaan de meesha la yihahdo laasfari korkeeda markii lasoo gaarsiiyo ilaa ilaa boqol iyo labaatan kilomitr buuro ah wey waa gartay marka koodu yahay ballacooduna usan ka yaraanayn ilaa lixdan usan ka yaraanayn ama ugu yaraan konton waxaana soo gaaray inaad saldhigyo kala duwan gaadheen galgalo waad sheegtay madarshoor ayaana soo gaadhay diindiglaadna soo gaadhay bal ilaa halka aad gaadheen boqol iyo labaatanka kilomitr ilaa inteebaa ciidankiinu gaadheen
waxaanu gaadhnay ilaa iyo markii soddon iyo adigo toddobaatan iyo shan ayaan gaadhnay kilomitr ayaan gaadhnay diindigle adigu iyo meel dhaca dhacareeya layada iskasii shishaysa ayaanu gaadhnay oo iyada u dhowdi maxaanku radaa intaasoo dhan saldhigyo ayay wada ahaayeen ay ku gabanayeen dhammaana saldhigyadaasoo dhan waa laga safeeyey kadibna dee meesha degaanka keliya ah oo ciidamadu ay ku degi karaan oo magaalo ah ama biyale oo difaac ahaan loo degi karaa waa galgala ciidamadu area deegaanka nawaaxiga magaalada galgala ayay dib ugu soo laabteen khasaaraha uu ku gaaray halkaasna aada u badnaa dhimasho iyo dhaawacba loo gaarsiiyey iyo mood iyo noolba horey ayaan u sheegnay haddeerna haddaan inaan idinku celiyo aadu baahataan waan idinku celinaya waa gartay khasaaraha waad noo sheegi kartaa imisaad gaarsiiseen al-shabaab iyaga lafdigoodu khasaare gaar ayay sheegteen inay ciidankiina gaarsiiyeen tirada dhimashadaay sheegayeen boqol bay ka badnayd idinka maxaa idin gaadhay iyaga maxaa gaadhay iyagu waxa gaaray ama waxay sheeganayaan waxaa sal iyo saqaad lahayn because haddii nin meeshu joogay ka cararay oo daydaday oo intuu deganaa laga qabsaday wuxuu sheegaa waa iska uun sheeko wareera laakiin khasaaro annagana iyaga si kastaba ha ahaada xagga iyagana waxaa ka jiray iyagana khasaaro ballaaran baa gaaray markaan isu geeyo labadii waqti oo dagaalku marna uu bishii akhirkii bishii labiyo tobnaad ee sanadka iyo tii koowaad iyo marka tii hore oo octoobar kowdeed ilaa afar iyo tobankeeda aan isu geeyo waxay noqonaysaa dhimashada burcadiimeeda la baxday al-shabaab ama jini dagaaday waxay noqonayaan sideetan ayay noqonayaan dhaawacna wuxuu noqonayaa boqol iyo toban waa gartay dhinaciinana maxaa dhinaciina maxaa khasaaraha soo gaaray
dhankayga waxaa soo gaaray khasaare markan dambe waxay ahayd sideed markii hore adigu markii laisu geegeeyo afar iyo toban askari waa gartay dhaawacuna dhaawacuna ilaa labaatan waa gartay waxaana soo gaaray dagaaladan inay ahaayeen dagaalo aada u culus kasokow weerarka idinka aad qaadayseen iyo iska horimaadyada saldhigyadan ka dhacayay ay jireen dagaalo dabamaris ah miinooyin dhulka la dhigayay ciidamada oo la kala goynayay dagaalo aada loogu rafaaday inay ahaayeen deegaanka saasaana soo gaadhay bal jawigii dagaaladu ay u dhacayeen sharxaad iriga sii dagaalo aada loogu rafaaday ma jirin dabeecadda dhulka ayaa rafaada oo dhulkiiba wadooyinkuna yarya yihiin burooyin dhaadheer iyo hawdna ah oo wuxuu isugu jiraa noocyo dabeecadooda ay culus tahay oo masalan waa hawd buuro dhaadheer oo buuro qoran ah oo sida aada moodday guri la dhisay ushuban oo kaleeto togog dhaadheer oo iyaguna qaxalo waaweyn waxaas oo dhan iyo wadada oo ay ku sameeyeen xanimaadyo badan oo meelo badan ay ka gooyeen oo ay gaadiidku marayaan oo samayn u baahan dhulka waktiga kan qabow ahaa roobna ahaa arrimahaas cimilada ayaa jiray wax caabiya oo hooska horimaad adaga oo ka hor yimi ma jirin ciidamada puntland ee howlgalka fulinayay laakiin dabeecadda ayaa sidaas u qalabsanayd dhulka waana dhulka sidii ilaahay u sameeyey iyo waxyaabaha iyagu u geysteen oo inaan ciidamadu soo gudbin si xawli ah oo waddadii ay meelo badan ka jareen markaas loo baahanayo in waddadii la sameeyo la ribeergareeyo kabacdii ay ciidamadu socdaan waa gartay marka n galgala ood hadda ciidankiinu isugu yimid oo dib ugu soo gurtay miyaad joogaysaan mise howlgallo kale ayaa jiraya mise hadda ka hor waxaa laydinku eedeeyay degaanada aad qabataan inaydinaan ku nagaanin oo markaaba ama dib aad uga guurataan ama dhinac kale aad uga guurtaan marka n say isu qabanayaan inaad horumar doonaysaan inaad ka samaysaan dagaalka aad kula jirtaan al-shabaab iyo in meesha aad ka qabsataan aad ka baxdaan waa run runtii markii hore kama waxa isla qabsan waayena runtii waagii horeeto markii aanu qabanay eryadaas oo dhan barabugando ayaa jirtay xoog badan oo dadka reer puntland laisku dirayo oo laleeyahay meeshan dad gaaray ayaa doonaya inay ka faa'iidaystaan oo meeshan dahab baa laga qoranayaa macdan baa ku jirto oo khayraad baa ku jiro oo dadkanu dadkiibay khayraadkii meesha ku jiray rabaan inay ka gurtaan barabugaando aada u badana ayaa la faafiyey si barabugaandadaasu dadka reer puntland aysan ay runta u ogaadaan inaan waxba ka jirin ay u ogaadaan ayaa waxaanu samaynay markaas ciidan urur ah oo ka kooban deegaanka sanaag iyo galgala inaanu u dhaafno inay halkaa xilkeedii la wareegaan odayaashii iyo dadkii degaanka ayaan ku wareejinay wixii markaas tahay oo saaquleen iyo u bahanayeenna waa siinay ayagaana u daynay inay isku filaadaan waana isku filaayeen badu dayac xaggooda ka yimi ayay arrintii waagi ka dambe ka dabacday laakiin haatan waxba ka faalayn maya marka haatan waa la jooga ciidamada difaaca bay ku jiraan waana intaana kuma iqaanayso waana la warayaa hadda ayaan dhaweyd madashoon baa lagu noqday oo xoogaa iyaga wax kasoo gaargaareen oo laga kala cayriyey meel meelahaas wax soo galgalay meel kasta oo loo maleeyo inay joogaan oo ay ku sugan yihiin waxay ciidamada puntland u diyaar yihiin inay waajibaada ka saaran ka gutaan insha allah waa gartay n dadku waxay isweydiin karaan al-shabaab ta ka dagaalamaysa puntland waa al-shabaab noocee ah yaa hogaamiya qaabkay u dhisan yihiin muxuu yahay xiriirka la dhexeeya al-shabaab tan kale koonfurta bal maxaad nooga bidhaamin kartaa arrimahaas al-shabaabkan waxay ka tirsan yihiin kuwa koonfur jooga marna waxay ka maxaa sheegtaan inay ku dhawaaqeen sanadkii labada kun iyo labiyo tobankii inay alqaacide ka tirsan yihiin laakiin riyaa runtu waxa weeye goortii la burburiyo oo dhubuuraha kan calmadow laga saaro oo laga nadiifiyo oo ay kala cararaan dib ayaa kooxahan koonfur jooga ayaa dib usoo abaabula meelo kale oo way soo maraan ama waxbaa laiyaga laftooda laga soo abaabulaa dib ayaa loo soo celiyaa ciddii argagixisada oo meelahaas joogta cid kastoo iyihiin ayaa dib usoo abaabusha marka buuralayda oo dee waa dhul ballaarana meelahaasaa la soo geliyaa si dhuumasho ay kusoo galaan goortay xoogaa ku ururaan ayay markaa ka bilaabaan in dhadhaqaa marka qaarna hadda maadaama yemen aysan ka jirin sida xaaladeedu aada u tahay xaggaasay wax kasoo gudbaan intay marka hore u cararaan wax kasoo aawadaan xeebaha ballaaran oo dee soomaaliya oo aan lagala kantaroolin oo maxaamkua dhankan goolofka siiba ayay meelaha kasoo degtaan sidaasay buuraha ku galaan ama magaalooyinkaas kale intay ku degaan bay ogeeyaan saasaa lagu soo abaabulaa arrintan hogaankooda iyo xoogeedu wuxuu ka jiraa koonfurta soomaaliya waa garta laakiin al-shabaabta puntland yaa hogaamiya qof magaciisa hadda aad nala wadaagayso ama hoggaan dhisan ma jiraan oo aada la wadaagi lahayd soomaalida hoggaanka dhisan oo al-shabaabka puntland waa anigu al-shabaabka waaba iska da-iyeed burcadiineedda dini dagaaga ee puntland wuxuu ka tirsan yahay kii kan jooga eryada koonfurta soomaaliya ayuu ka tirsan yahay kan u madaxdaba hogaamiya hadda mid bay soo caleeban saaraaneen oo ya hebel weye hebel weye oo goobta xoogaa jooga meesha ka qaadaan goobta nafiisa u cararaa waxa uga wakiila dhanka puntland oo xagga hadda koonfur carara nin la yaabo la yidhaahdo yaasiinka lawa yaabo nin la yidhaahdo baa baa markan la yidhaahda isaga ayaa wuxuu xaggaas hadda xoogaa ugu doonraa waxa tahaya oo dhankaas koonfurna jooga waa garta waxaad ka hadashay xiriirkan ama isu socodka yeman xiriirkaasi iyo isu socodka yeman waa noocee maxaa ka soo dega ma dad baa xagga u socda yeman mise dad baa ka yimaada ma hub baa xaggaa aada ma hub baa ka yimaada bal noo faahfaahay taasna marka hore dadku yeman saad ogtahay dawladeedii waa aad ka warhaysaa muddadan sanadkii ugu dambeeyey iyo sanadadii ugu dambeeyey qalaasa ka jiray wasiisalka kantaroolku yaraaday marka dad waa ka yimaadaan meelaha kale ka yimaada oo iyaday kasoo degaan meelaha intay doonyaha yarar kaga degaan iyo kuwa kalluumaysiga iyo xeebaha u gudbaan waana u gudbaan kuwa soomaaliya ka qaxaya oo aadaya waa kusoo nastaan way tagaan waa laga soo abaabulaa wax hadday si tuuga ama koontarabaanan waa u suurtagal in qalab uga yimaado waa gartay al-shabaab hadda waxay maalin dhoweyd afhayeenkoodu markuu hadlayay wuxuu ku hanjabay ama u muujiyey bidhaamiyey in dagaalkii buuraha ay magaalooyinka puntland usoo rarayaan weeraro gaadmaa oo muddo markii la joogo mar dhacana way ka dhacaan puntland laakiin dareen intee la eg bay idin gelinaysaa arrintaasi dhab ma u qaadanaysaan ma dhici kartaa markay ku guuldaraysteen dagaalkii ay buuraha gudahooda kaga jireen oo burbur iyo dhaac badan kasoo gaaray ayay waxay go-aan ku gaareen inay maxaan ku raadaayey magaalooyinka u bedeshaan inay falal argagixisima ka sameeyaan mararka qaarkoodna way way dhacdaa dhawaan iskuday waa ka sameeyeen iyadana dadka iskudiga iskudayga sameeyey waxbaa laga qabtay waxbaa la dilay way dhici karaysaa marka waxa weyn oo puntland ku ah culays ma aha hase yeeshee ma jir ma jiri doonto markuu oranayo waa gartay waxaa naloo sheega hadda inaad joogtid garoowe garow aad kusoo laabatay arrimaha aad usoo laabatayna ay ka mid tahay maadaama tahay taliyihii guud ee ciidamada puntland muran ka taagan saraakiil laga qaaday xil sida taliyaha laanta sirdoonka p i a taliya ku-xigeenka booliiska xilka qaadistooduna xiisadii muran ay dhalisay maxaad nooga sheegi kartaa arrimahan anigu dee xafiiskaygu waa garowe oo aan muddo hawluga maqnaa anigu uma soo laaban muran wax ku saabsan sargaal ama saraakiilsa laga qaaday midna taasna maxaan ku rahdaay shaqadayda hadde aniga ma ahan waayo dee sirdoonku dawladda ayuu hoos yimaadaaye maxaan ku rahdaay xaggan khaaska marka xaaladaas uma soo laabanaan hadda dhibaato ka jirtaana xaalatan aalatan ma jirto howlaha guud oo caadiga puntland arrimaha nabadgelyadeeda ayaan usoo laabtay shaqadaydii oo xafiiskii uu yahay haradkan waa garta ma ma jirtaa arrimahan xilka qaadista saraakiishan sideese loo xalinaya arrimahaas iyo xilka qaadisa iyo cidda qaada iyo waxaa loo baahan yahay in lagala hadlo maogtay hay-adaha dawladda oo ku shaqalo la weydiiyo way ku faacantay aniga shaqada qof kastoo xil hayo waa la bedeli karaa xilkana qof kale waa loo magacaabi karaa taasna waa dee dawladda iyo siisamka ay u jirto in mar kastaba boosaska dawladda waxa doorashay ku yimaada waxa magacaw ay ku yimaadaan wixii magacaw ku yimaadana dee ciddi awoodu leh ayaa magacawda wixii doorasho ku yimaadana dee waa la tartamaayo doorashadaas ayaa lagu kala helaa oo siisamka hamaanku waa sidaas dawligaa dee meel kastoo adduunka la jooga waa gartay laakiin wax saameyna may ku yeelatay arrintani ciidanka ku hoos yimaada iyo dagaalka aad ku jirtaan iyo howlgallada aad wadaan wax saameyna may ku yeelatay arrintani murankani maya waay su-aasha igu dambaysa maalin dhoweyd madaxweynuhu waxa uu ka hadlay oo bidhaamiyey hadal uu tilmaamay ayaa waxay ahayd waxaan gudagelaynaa wejiga labaad ee la dagaalanka al-shabaab muxuu yahay wejiga labaad ee la dagaalanka al-shabaab bal haddii aad noo faahfaahayso muxuu ka waday madaxweynuhu qorshihiinu muxuu yahay wuxuu ahaa wejiga labaad howlgalkii lagu jiray baa laba qaybood ahaa qaybtii koowaad oo octoobar la galay wejiga koowaad oo ilaa iyo maxaanku bishii soo gaaray december caaradkeedii iyo wejigii labaad oo ahaa midkii lix iyo labaatankii december ilaa tobankii january socday saasuu ahaa wejiga waa dhamaaday labada weji waa dhamaadeen dee markii weji intaa ka badan loo baahdo waa laga hadli doonaa ama waa la fulin doonaa anitime waayo la dagaalanka argagixisada wuu socon doonaa mar kasta
barnaamijkii martida mikrofoonkuna waa naga intaas toddobaadkan waxaa marti iigu ahaa jenaraal siciid maxamed xirsi taliyaha guud ee ciidamada puntland inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale
nabadgelyo v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington haatana kusoo dhowaada barnaamijka xiisaha badan ee cawayska washington iyo sahre ciidle nuur
wacano wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeennii cawayska washington oo aan idinku hayo qodobo xiiso badan iyo weliba dabcan hal abuurka iyo heesaha oo aan ka maqnayn intiinii toddobaadkii hore nasiib u yeelatay barnaamijka cawayska washington waxaad ku maqasheen in soomaalidu ay ku hadlaan afaf kala duwan balse magaca guud uu yahay af soomaali afafkaasi waxaa ka mid a afka mayga oo toddobaadkii hore aynu wax ka taataabannay bal haddaba toddobaadkan aynu maqalno af ay ku hadli jireen beelaha soomaaliyeed ee gabooyaha ilaa haddana dad afkaasi yaqaanaa ay joogaan waxaanu caawa afkaasi ku wada hadlaynaa maxamed jaamac kaariye oo ah nin odaya oo degan magaalada hargeysa bal ugu horeynaanu baaqo maxamed jaamac kaariye ma fiican tahay waan fiicanahay maxamedow hargeysaad joogtaa soo maaha haa iminka imise jir baa tahay intaad intaad intaad og tahay waxaan ogahay ahe heedhe ahe toddobaatan maasha allah cimriga allaha kuu dheereeyo toddobaatan kalena gaadh baanu ku leenahay waa yahay waa yahay afkaa maxaa la yidhaahdaa magaciisa waxaa la yidhaha afka afciloowe afcoloowe yaa ku hadla markaa afcoloowaha annagaa ku hadalla beelaha la haydsooco hahe ayaan ka mid ahay waan garta ilaa weligiiba uu soo jiray waan gartay iminka ma lagu hadlaa oo carruurta ma waa la lagu hadlaa haa waan gartay ubadka iyaga waanu badnay waan garta annagu waanu ku hadallaa waan garta waa afa noo dhaqana waan garta waxa weeye kolkaanu wax tilmaamayno hahe wehwehata weelkeedii wadata ayaa waafiirka wabsiiyey kolkaasoo ka kala odhanayaa mhm afaka girijo geeste haya ekeeyaha walasma beriyey bal hadda markaa macnaheeda iiga sheekay haddaad iigu soo celiso oo aad ii macnayso si aan u fahmi karo aniyo dhegaystayaashu wehwehta weelkeedii wadataa haahee waa hal hal hal hal bahaldiray oo la gowracay haye kolkaa afarta jiriso geeste ayuu yidhi haye ee keenyaha buuhi waa xagga cadceedda waa ekeeyuhuna waa xagga cadceedda waan gartaa qariya midkaasi waa midkaa haye qaryadka kolkaanu leenahay mhm waa qoladan dee aanu jaarka nahay haahee weeyaan qaryadku haa marka waa qolada idin hayb soocdaa haa idina qaryad baa u taqaanaa haa waan gartay qaryadku mashaar baa mise waa niqatalle waa nin adag kolka kain ee meeldaxaadka ana mhm waa niqatalle niiqatale gabadhuna maxay noqonaysaa gabadha hawinta wuxuu yidhi inankii heestay haa sinaca taliyo oday hawaayina haye sinacad wiil hawaayina iyo in tawlan gabadh hawaayina mhm iyaduna ka dari maysa tukuba habar hawaayina marka wuxuu ujeedaa een, yar yar iyo waaweyn iyo waayeelba lahaada haa hey waa ducoo kale markaa haa bal waa saxa aynuu soo daadegna markaa adeegyada la isticmaalo iyo waxyaabaha dhaqanka ah hilibka maxaa u taqaanaan yaxad biyaha maxaa u taqaanaan qaboojino shaaha maxaa u taqaanaan laawe laawe shaahu waa laawe haa laawe laawe iiken caanaha maxaa u taqaaniin waxaan u naqaanaa caanaha Mhm.
cadaysimo cadays cadaysimo waan gartay ee dharka maxaa u taqaaniin dharka caadiga ee la xidho dabatada waa afka yaga waa kabaha maxaa loo yaqaan kabaha ku socoto ku socoto ku socoto muraayadda la isku daawado ee la iska dhex arko waxaa loo yaqaanaa haskatus skatus waa tahay dhegaystayaal haddii ay jiraan dad aqoon u leh afaf kale oo dadka soomaaliyeed ay ku hadlaan amaba sheekooyin xiise leh fadlan barnaamijka caweyska washington u soo gudbi magacaaga iyo nambarka telefoonka lagala soo hadli karo adigoo ku soo diraya iimeilkan somali at v o news com waa hagaag weli barnaamijka caweyska washington ayaynu bartanka kaga jirnaaye in badan ayaynu dhegaystayaal sannadahan dambe maqalnaa dad idaacad ka hadlaya ama madal ka khudbadaynaya oo haddana isku qasaya dhowr luuqadood oo aan islahayn arrinkaasi oo isfaham la-aan ku keena qofka hadlaya iyo dadka dhagaysanaya bal haddaba aynu wada maqalno abwaan aadan muuse haybe oo degan dalka britain oo maanso kooban arrintaasi ka tiriyey waxa weeye marka qofku uu af kale qabatimo Mhm.
afafkaa kale ee la qabatimay baa ereyo kamida soomaaligii lagu dhex dara waan garta Een, markaa iminka maraykan oo kale iyo anigoo ingiriiska jooga waxaynu ku dhex darray ingiriisi kolley ku kuwa kale afafka kale ku hadlaana dee wixii ay ku hadlaan unbay iyana dhexgelinayaan chinesena ha noqotee waan garta marka een, waxaan ka metelay een, wiil yaroo dhalinyaro ah oo qurbaha isagoo yar yimi een, ayaa hooyadii way canaanatay oo waxay tidhi ilaa iyo markii aan ku keenay maxaa tarteed qabatay waan garta marka ilaa xilligii markuu yaraantii qurbaha la keenay ayuu sheeko un- un hooyadii yidhi waxaanaan soo qabto waan garta wuxuu yidhi markaan soo muufgareeyey ha waa markuu soo guuray haye ciyaal baan miidgareeyey caruur baanu kululnay haa mid baa i ataagareeyey dagaal gawda waan garta kolkaasaan faydgareeyey waan dagaalamo Waan- dabeed waan luusgareeyey waa laga badiyey dabeed waan luusgareeyey dad baa i arfaysgareeyey talaan ka egseebgareeyey iskuul baan juusgareeyey afkaan imburuufgareeyey markii aan finishgareeyey ayaa layteesgareeyey markaasaan jiidgareeyey dabeed waan baasgareeyey shaqaan abbalaygareeyey waa lay imbaloygareeyey dhaqsaan u istaadgareeyey bil baa lay baygareeyey dhar baan ku isbeengareeyey waa wixiiba wixiiba
waan garta islaantii way xanaaqday oo dee een, een, waxa weeye ninkanu noloshu ka fikirayaaba waa dharkii waa tahay waxay tidhi anigu ma biliif garaynin waxaad ka isbiigaraysay adoon waxba seef garaynin miyaad wada yuus garaysay anaadii obseed garaysay markaan soo shobbin gareeyo dhaqaale ma baygaraysid guriga ima halabgaraysid qolkaaga ma keergaraysid ayaan ma kiliin garaysid albaab ma kalowsgaraysid markaan kuu kuu gareeyo bileedhka ma wooshgaraysid dadkii ma saboodgaraysid qofkii ku miskoolgareeya ilaa qof weynba la moodaya moogtay markaa dad baa la soo hadla telefoon usoo diraya dad baa de markii ila qof weyn oo halkan waxa weeye isagoo yar buu ka yimi kuwii laaleekaa dee waxa weeye reeray leeyina way taliyaan waan garta qofkii ku miskoolgareeya anaa dubu koolgareeya marka anaa ku celiyo bay tiri qofkii kusoo garaacay aduu ka qaban weydo isagu dee maba uma jeedo waan garta Ee, marka waa inuu odaygu soo galaa isaguna dee een, uu kala qabtaa uu idhahdaa dee waa sidee bal arrinta dejiya ha waan garta wuxuu yidhi odaygina een, intii uu eengareeyey waa wuxuu helayba ha hadduu wada kaashgaraystay haye adigu ha asoolgaraynin haddaad abiyuus garayso beruu ku ignoor garayne si uu kuu fologareeyo xumaan ha u fiilgaraynin wanaag aan faysgarayno dalkii u falay garayno dhulkeennii fisid garayno haweenka fiyuu garayno gashaanti gashaanti u fayn garayno oo halalnida loo soo qabto ha Mhm.
gashaanti u fayn gashaanti u fayn garayno dabeeto ku foos garayno meherka fiidiyow garayno aroos soo filim garayno
dabeetana facebooka kusoo attach garayna waa ka maqan De markaa waxaanu sugaynaa un isagina wuxuu ka yidhaahdo marka in hadhow soo in ila waa la foosgareeye hahe inan baa lagu qasbay gashaantiyo loo soo xulay qaybta dambe inuu la hadhi qaybta dambena waxaan leenahay coming soon Ya salaam. sida ka muuqata sawirka maansadaasi bixinayso dadka sidan isugu dhex qasa laba luuqadood oo aan islahayn waxay ka marakacaysaa aqoon darro qofkaasi ka haysata ku hadalka luuqadahaasi uu isticmaalayo oo aanu midna keligeed si fiican ugu hadli karin kadibna uu door biday inuu isku xoojiyo oo uu labadoodaba midba erey ka soo qaato hase ahaatee waxa fiican dadku inay afaf badan bartaan balse af walba markay ku hadlayaan ay sidiisa u isticmaalaan intaa haddii aynu kaga soo gudubno haatanna waa qaybtii saddexaad uguna dambeysay waraysigii wariyaha v o weda barkhad maxamuud kaariye uu la yeeshay abwaanka weyn xasan qowdhan yuusuf Een, hees baa jirtaa si markaad u eegto u muuqata in een, markaad samaynaysay wakhtiga quus aad joogtay quus magacina waxaa ka wadaa jacaylkiiyo noloshii dhallinyarnimo wakhtiga hees la yidhahdo soo haweenku ima luro maxamed mooge liibaan baa qaada baltaayada waxaa weeye anigu maxamed mooge nayrobaan ugu tegey marka sheekadu uma dhacday soo maad garan ma wax dhacay marka waa gadeeraha markaan laangebi ku taaliyo fidma lulata weeyaan waxaynooba isleeyiin ama lumiya leeyiin sida kebeeda laabaan limin lagama gaadho oo ima lugooyaan dadka waynu maqashiinahay nala maqlaan
xaadkada way u labaadlaysaa wana lalin yaqaani anna waygu laranyiin kolba kii la xaadkada way u labaadlaysaa wana lalin yaqaani anna waygu laranyiin
waxaa igu maqaalaayna jireen siddeed heesood oo wada socdo habeen keliyaad maxamed moogo dhiib su-aal aan filaya inaan cid kale ku weydiin bal aan ku weydiiyo waxaad maxamed u doorbidi jirtay inaad heesahaaga ugu badan u dhiibta maxay ahayd waxay ahayd anaa kuu sheegaya fanaanka qura aan ciyaarta aqoowey aan meelahaana lagu arki jirin waxaad u dhiibtana xafidaayey heesahaaga dad kala duwan baa laxan saaray sida igu maqaalo amaad horey la wadaagtay adigu barhbaad laxankeeda lahayd maxamed mooga qaar buu lahaa laakiin waxaan u socdaa nin mulaxan ahaa layidhahdo xasan greyd baa jira markay iigu dambaysay muqdisho ku noola ayo xasan greyd heesahayga heesta la yidhaahdo adna gacaladayda axmed iyo shankarrada laqaadanna isagaa saaray laxanka
Yeah.
nidaama dhagama leh hadduu mala dhawaaqo waxaa saaray siciid harow
haddii meel barwaaqa oo ay midha ka muuqdaan haddii meel barwaaqa oo ay midha ka muuqdaan manku kaaga maqayay anay midig isu gaadhay manku kaaga maqayay anay midig isu gaadhay mahadee mitiisa miirli ku kaasee mahade mirtisa mirli kukese ida medegamale hadu malagi dhawaaqe magansade yarkayge ida medegamale hadu malagi dhawaaqe magansade haddii mayayga roobiyo mahigaan dilaaco haddii mayayga roobiyo mahigaan dilaaco maragayo jiicuna ay malaabgaayaan maragayo jiicuna ay malaabgaayaan markaadii masaariyo mangadku haraadee markaadii masaariyo mangadku haraadee ida meedhiga male hadduu malagi dhawaaqe
bashiir xaji gacalo gacalo godol dawaagadiisii isagaa saaray way ku luqeynayaan magool iyo magool iyo hibiyo axmed mooge saddexdaasa ku luuqeynaya marka anigu waan ku waramayaa ka waaban maayo naftayda anaa la xameeyey dardaarana anaa la xameeyey laakiin shabcaan maxamed isagaa anu in yar hore ugu soconno waan hubaayo ka gayoonmayno noloshaada iyo badweyntii sugaaneed war ma haysida adduun waa wagar rubaayad beed had samaysay warmahay sida adduun waa wagar waa wagar taa- taasay meeda- taasaa labada halkana ku sameeya labada ribadood warmahay sida adduun waa wagar iyo iyo garcadkaatiya midna bugugushi labada heesoo labada riwaayadoodba waxaan ku sameeyey hargeysa labaduba way ku horreeyeen maya intayn laan qaxin waa dhowr iyo sideetanaadkii meelaha waayahay war ma haysida adduun waa wagar maxay ku salaysnayd waxay ku balansaneed dee wadani garadka atii nimbe gogu shinayana wadani bay ahayd miya iyaduna waxay dee waa waa la soo galay waa intaa lasoo dhiga habeen annagoo dhiginba ayaa dalka lasoo galay idinkoo dhigan baa siddeed steetankii hargeysa laga qaxay waay maxay ku saabsanayd dee iyaduna waxay ahayn wadani ii talin maysid baa iyana jirtay taa waa tii lay diiday taa waa la diiday oo waxa kaloo la diiday jacaylkan xidhaya kayga jacaylkaygan xidhaya xisaab ku laha waxaasoo dhan waa la diiday dee waa markay soo galay dalka Ah. ya waa meeshaa dee iska yara qasnayd waqtiyada dagaalo sokaya socday oo cid badani may waayahay Een, labaduma jacayl bay ahaayeen labadaba jacayl baa ii tilmaysid kuu tilmaayo kala tegi mayna bay ahayd guud ahaana barnaamijkeennii caweyska washington intaasi ayaannu caawa ku joojinaynaa waa inoo toddobaadka dambe inta ka horraysana ah
aad iyo aad bay u baansan tahay sahre ciidle oo soo jeedinaysay barnaamijka caweyska washington halkaad naga dhegeysanaysaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a mahadsanid furre ee haatanna haddii aynu dib ugu laabano magaalada muqdisho oo galabta la sheegay inuu ka dhacay baabuur qaraxa agagaarka isgoyska barakaad wararkaasi waxaan doonaynay inaan muqdisho toos u aadno oon u tagno wariyahayaga magaalada muqdisho xasan kaafi qoyste balse inta xasan kaafi qoyste uu soo geli doono idaacadda haddii aan inoo kor maro qodobadii wararka caalamka ugu doorka roonaa warar ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in gaari walxaha qarxa lagu rakibay oo laga soo buuxiyo wali waxyaabaha qarxa uu ku qarxay agagaarka dhismaha m b c oo u dhow isgoyska albaraka ee magaalada muqdisho wariyaha v o e da magaalada muqdisho xasan kaafi qoyste ayaa ku soo waramaya in gaari qarax oo uu eryanaya gaari kale oo ay lahaayeen ciidamada dowladda soomaaliya uu ku qarxay goobtaasli islamarkaana uu ku dhacay gidaarka dhismo kasoo horjeeda daarta lagu magacaabo m b c weli ma cadda inta uu leegyahay khasaarahaasi xasan kaafi qoyste ayaa haatan kusoo laabtay khadka xasan si kooban waqtiguna waa nagu yaryahay khasaaraha ka dhacay ise waxu dhacee noo sheeg
harun waad mahadsan tahay maqribnimadii caawa ayaa gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo ay eryanayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka waxa uu ku qarxay kasoo horjeedka n b c sabta loo yaqaana ee u dhow isgoyska albaraka goob bulukeetiga lagu sameeyo goobta dad badan oo ku shaahayey ayaa baabuurku dhex galay markaa kadib baabuurku waa isqarxiyey baabuurku wuxuu ahaa baabuur walxaha qarxa wada sida wararka lagu helayo waxaana ceyrsanayay ciidamo ka waa tirsan kuwa gartay yaa dowladda yaa federaalka yaa wax ku noqday gaarigu marka markuu qarxay kadib gaarigu markuu qarxay haarun waxaa wax ku noqday dad goobta ka agdhowa oo dhaawacyo ay kasoo gaaray sikii darawalka waday isqarxiyey keliyaha inta la hubay goobta ku dhintay waxaa la sheegayaa rasaas ay ureen ciidamada dowladda inay dad gaaraha ka dhow kasoo gaareen marka wararka qaar ayaa sheegaya inay dhimasho iyo dhaawac jirto laakiin lama xaqiijin karo sababtoo ah xilligoo habeena iyo ciidamada dowladda oo goobtii isku gudaalay dadka xaafadda guryahoodii ayay ku wada jiraan waxaana goobta ku sugan ciidamada amniga dowladda federaalka aad baad u mahadsan tahay wariyahayaga xasan kaafi qoyste oo si toosa ugu jiray khadka telefoonka ee magaalada muqdisho sida uu noogu sheegay waraysigaasi koobanna qof doonaya inuu isqarxiyo sida uu wariyahayagu sheegay una sheegeen dad goobjoogayaal oo meesha jooga oo ay cayrsanayeen ciidamada amniga ee dowladda soomaaliya ayaa isku qarxiyey maqaayad ama meel kasoo horjeeda dhismaha lagu magacaabo m b c ee magaalada muqdisho khasaare ayaa la sheegay halkaasu ka dhacay inta haatan la xaqiijiyeyna qofkii waday baabuurkaasi uu doonaya inuu isqarxiyo sida la sheegay ayaa ku dhintay wixii faahfaahinay kasoo kordhan idaacadahayaga dambe ayaad ku maqli doontaa waad mahadsantahay haaruun intaasna waxaa ku dhan idaacaddii habeenimo oo anigoo iyo oo anigoo ah cabdiraxmaan xuseen furre iyo haaruun macruuf ay soo jeedinayeen sidaas iyo nabadgelye
This program has come to you from the Voice of America, Washington.